لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشر كي صدن يكواد من كتاب الصلاة من آخر كتاب الصلاة kitaabka almuqadama alxadramiya fi fiqhi sadat shaaficiya qaala sheekh cabdاllah bin cabdiraxmaan baafadl alxadrami faslon wuxuu fasal u yahay fii bayaani guslilmeyiti wamaa yatacalaqu bih meydka dhaqidiisa iyo waxyaalaha la xiriira ayaa laga hadlaya waa muhiim gasluhu meydka la meyrigiisa iyo wa takfiinuhu lakafinidiisa la kafno iyo wsalaatu calayhi tukasha lagu tukado iyo wadafnuhu aasid la asa furuudu kifaaya miyuu idin qor waaye weeyaan furuudu kifaayatin iska kaafin faralkeed wey ilaa intaasaa la isku soo cadfay furuud waa inay noqdaan intaas waxay furuudu kifaaye ku tahay lagula hadlayaa qofka ogaaday qofka mu'minkaa inuu dhintay waayahay ama ku gabood falay inuu ogaado wuu ogaan karay laakiin ma ogaan waa lagu leeyahy waa qalulqasli mayri inta ugu yar tacmiimu badanihi meydka jirkiisa oo lagu camimo weye biyaa lagu camimahayaa bacda isaalati najaasati najaasada suulinteeda dabadeed meydka biyahaasaa lagu camimahayaa wey waa najaasadii intii la suuliyey dabadeed baa biyaha lagu camimaya oo markaa marka hore najaasada hal dhaqo waxayba leeyihiin culimada qeyb ka mid ah war hal mayri baa ku filan haddii halka mayri najaasadeena ku dhaqmayso meydkiina dhaqitaan bay u noqonaysa haddii cayntii sidaa ku dhammaato biyiina doorso sida qofku hadda nool hadduu qubaysanaya meelna najaasa kaga taal siday ugu filnayd oo kale wey tuxfaha iyo nihaayaha fiiri wa ku leeyahay wayusanu waxaa la suneeyey an yuqasala meydka in la mayro fii qamiisin qamiis dhexdii in lagu mayro ayaa la sunayey isagaa u asur badan shulug khamiis dhammaada inuu yahaa fiican oo kan cusub biyaha inuu diido inay dhex galaan baa dhici kardha laakiin kan baaligaado dhammaadka biyihii baa ka dhex dusaya qofka marka la mayrayana wejigiisa ha la asur waaya laa tagayur iyo doorsoon isbedel baa haddiiba qofka wejigiisa ku dhacay walaa yembaqii idhaaru daalik in la muujiyana ma habboona qofkii hal mar buu saa isku bedelaya wa fii khalwatin in lagu mayraa fiican meel cidlo ah oo yaah meel cidlaayo aysan soo gelin kayrulkaasili waa muciini qofka mayraya iyo kan u kaalmaynaya cidaan hayn aysan soo gelayn iyo weli weli weliguna waa soo geli karaa waxaa u bannaa adukhuulu wain lam ya yuusan badhaqin walam yucin weligu waa iska murugaysanya yuusan waxnana ka dhaqayn una kaalmaynayne isaga waa soo gelgeli karaa laakiin meesha qofka dhaqaya iyo kan u kaalmaynaya iyo weligaas waayahay fii khalwatin oo weliba taxta sakfin saanqaaf hoosteeda meel hawada cirka u furan yaan laga dhigine meel ha noqoto meydku wuxuu karaamo leeyahay iyo wuxuu dhulka maanta dhulka iska daadsan yahay waa wax kale fog yaa boqolaal iyo boqolaal qof oo dhibaataysan amwaatulmuslimiin ah wal halkaan cashka caawa ka ogaanaysa maanta wa calaa lowxin loox dushiisna waa in lagu mayro loox sariir meel sarays biyaha finfiriinkooda yuusan gaarin madaxan korsaa loogu taago si is biyuhu u gelin wayaqudu lkaasilu kan mayraya waa laabaya iyo waman macahu dadka la joogaba nadarahu eegidiis qofka mayrayay inta la joogtaaba waxay indhahooday laabaya manaa hoos bay fiirinaya wujuuban waajib ahaan ilaa lixaajatin mooyaane maxay indhaha ka laabaya lowyaha iyo xudunta inta udhaxaysa waaya qofkaa wax mayrayaaye waa inuu gacantan wax ku duuduubto ile qofka cawradiisiiba uu istijaynayaa inuu taabto gacantiisoo bannaan ku taabto lama ogola waa in wax u dhexeeya galofis baa soo baxad waxyaala gacanta la gasho ilaa lixaaja xaaje iyo dan hadday timaaddo dantaasaa keenaysa hadde markaas dantaas baa arrintii hagaysa oo khasbaysay noqonaysa in la fiiriyaa dani keentay wey waay meesha la mayray biyihii inay gaareen iyo inaysan gaareen waxbaa la kala ogaanayaa tusaale dee dan baa keenta markaa fiirinta ma la mayra mise lama mayra waa masaxa badnahu calooshiisana waa masaxaa kee qofka wax ma- mayraya biquwatin xoog waay waan darnayn xoog aan darnayn quwa bilaa shidda aad looga badan wey liya liyukhrija maa fiih wamasaxa badnahu biquwatin liyukhrija inuu saara maa fiih waxa caloosha ku jira waxa la rabaa inay meesha sidaas hadha wax usoo bixin markii la mayrado kafan la geliya haddeer inta saa caloosha loo saaro inay wixii hadda dhow ka yimaadaan ilaa salaadda lagu tukanayo janaazada waxaa shardiga qofka lagu tukanaya dahaaro shay hadduu soo baxo intii lagu tukaday ka bacdi shaygaas keliya ha laga mayro ramligaa leh ibnu xajarkuna wuxuu leeyahay mada ma waajibin waaya liyukhrija maa fiih inuu soo saara bacda ijlaasii soo fariisintiisa dabadeed birifqin tartiib uu kusoo fariisiiyey maa'ilan xaalu yahay qofkan dee gelabgelabtan deg dega midka hadda lagu dhaqayo maahe qofkii waxa weeye garbaha iyo madaxiya saasaa loo soo fariisinaya xoogaa meydkaha isagoo aan fadhi toosa ahayn xoogaa maa'il ah saas dhacdiidoo kale u iilanaya waaya saa ma la yidhi maca fawxi majmaratin majmaro ya foox foox baan iska dhahnaa laakiin waxa weeye lala qabo shidid macnaha wad soomaaligeed waa maxay maca fawxi majmara majmaradu waa dabqaadkan iyo waxaan fooxa lagu shubay faafidiisa macnaha qiicintiisa waxaana meeshaas maaragtay lagu buufiye waaya marka inagii baa foox ba iska niriba fooxaasaa lagu shubayaa meesha laakiin ereyga wuxuu ahaa erey carabiya maca fawxi majmaratin majmaro fooxeed beed diibi dhib iyo udug caraf waay taasaa lagu lagu faafinaya urti iyo wixii imaan lahaa meesha qarsoonto wey markuu dhintaba ha lagu bilaabo udgunta iyo wa kahrati sabin maca kahrati sabin shubid badan da- maceed biyo badan wakasala sawatay labadiisa cawro ayuu mayraa waa istijadii wey wa wanajaasata najaasadina waa mayraa bikhirqatin karin oo calaa yadihi lyusraa gacanta bidix uu ku duubtay ama galofiskaas iyo waxaas uma akhada khirqatan ukhraa mid kaleu soo qaadanayaa liyusawikahu inuu ugu cadayeeyo huwa meydka bihaa khirqadan kale tii hadda kuu istijeeyay afka iyo wejiga u marin maye tan waa iska bixinaya mid kaloo gashanaya taa kalebuu markaas ugu cadayaya wa yukhrija inuu liyusawika iyo wa yukhrija inuu bixiyo maa fii anfi sankiisa waxa ku sugan sankiibaa xataa wixii ku dhegdheganaya laga soo saaraya uma wada'ahu waa u weeseynaya waaya weesadaas sunnaha ah weesadu waa waajib in macnaha niyadeeda lala yimaado wees- weesadu waa sunne niyaduna waa waajib qubaysku khilaafsanoo qubaysku waa waajib niyaduna waa sunne shay waajibo niyadiisu sunno tahay sheeg shay sunnaayo niyadiisuna waajib tahay sheeg waxa weeye laqzi ama hal waxa weeye halxiraalo oo lagu keeno wey taasay ka midta uma kasla ra'sahu madaxiisoo mayraa uma lixyatow garkiisa bisidri geedkan gobtaa waa geed cajiib ah qasliga uma asla wuxuu mayraa maa aqbala wixii soo qaabilay minhu meydka wixii soo qaabilsan minhu xaggiisa al aymana wuu mayrayaa dhanka midig tarartaas iyo sa- sararaha iyo garabka midig iyo intaa midigtoo dhan uma laysara wuxuu mayrayaa bidixda dhinaca kale uma ab- ad- maa adbara wixii daba jeediyey oo maxay ah al aymana uma laysara midigta garabka bidix iyo dhankaa bidixdaadi oo dhan oo midigtii ah iyo garabka bidixiyana iyo inta ka hooseyso o dhan oo bidixdaad labadaasna markaa ku xiga bisidri buu ku mayraya meydka weji weji in dhulka loo dhigo lama ogola xaaraan weeye meydkaa la ixtiraamaya qof dilay mayaa u turaya meyd waaya waa meydka waa la ixtiraamaya waa maxaluh haddaan macnaha qofka dhaqaya u baahan inuu dhankaa u jiifiyo wa ilaa haddii marmar baa laga yaabaa inay taas laga maarmaanba noqotoba laakiin markuu nool yahay weji weji inuu seexdo waa karaahiyo waxaa ku xiga uma azaalahu waa ka suuliyaa gobtii iyo wuxuu ku mayray uma saba almaa biyo ku shuba albaarida qabow alkhaalisa nadiifa saabuun iyo shambo midna ma leh maca qaliili kaafuurin kaafuur yarana macood ah min qarnihi geeska meydka laga bay- laga bilaabo ilaa qadamihi qarni ilaa qadamihi min qarnihi ilaa qadamihi wey gees ilaa gomad kor ilaa hoos alaaan saddex jeer buu biyo saafeesaa ugu shubaya biyaha qabow baa fiican jirka iyaga adkeeya laakiin haddii xoogaa biyo qandaca loo baahdo oo waa maxay jawigaa qabow ama wasaq badan baa jidho qabowgu ma suulinayo dhib ma leh laakiin dhab loo kusii kululayn maayo uma yunashifuhu wuu- wuu- wuu qallajiyaa meydka bithawbin maro sukumaan iyo waxa soo qaato bacda icaadati talyiinihi jilcintiisa soo celinteeda dabadeed soo maynaan soo sheegin meydka in xubnaha loo laalaabayo la jilcinayo oo loo dufan loo marinayo oo saa baa ka bacdi biyihii lagu qubeeyaa laga tirtirayaa biyahana laga qallajinaya wayukrahu waxaa la karaahiyeysay akhdu shacrihi timihiisa in meydka la qaado oo la gooyo iyo wa dufrihi xidi xidihiisa iska jir waxa weeyaan haddaan baahi keenin haddii baahi keento timihii baa qofkan waxaa u marsanaa iyo garkii iyo xabag iyo daro iyo dhiig ow kaana bihi quruuxun dhaawac baa ku yaallay wejamada damaha dhiiggii dhaawacii lagu dhuftay miskiinka ah baa ilaaha baan ka maangalna dhibe baa dhiiggiina timihi iskula dhegeen dee meesha timaha ka hooseysana waxaa la rabaa in biyuhu gaaraan maxaa la samaynayaa markaas waa in la zuuliyo dan baa keenta marka meeshaan in markaas saa loo galo ayib walowlaa sida wanaagsane an yugasila rajula ninka inuu mayro weeye arijaalu rag inay mayraan walowlaa sida wanaagsan an yugasila inay mayraan weeye arajula ninka arijaalu rag inay mayraan weeye walmar'ata haweentana inay mayraan annisaau dumar waa sida fiican ila kuwa maxram isku ada jire waxaydu meeshii tacadara uu cudurtoobay gusluhu mayrigiisu meydkii waa la dhaqi kari waay waa googo-a waa dhibaatoobay waayahay waa gubtay qaraxyada iyo balaayooyin kaleu ku dhintay jirkiisii baa si noqday waa waxa weeye da- dab buu ku gubtay bahal baaqaninay waayahay waxyaalahaasoo dhan baa dhacay aw khiifa cala alkaasili waxa loo baqay kan mayraya midkan lama dhaqi karaa layidhi walam yumkinu taxafud laiskamana ilaalin karo marmar baa xanuuno khatar iyo wax iska jiraane ilahu naga badbaaday ama biyaa la waaye sidaa hadday dhacdo oo waa mase lam yaxdur uusan soo xaadirin ilaa ajnabiyun nin ajnabiya maaha cid kale lama hayo qofka dhintayna dumar weeye oo amase ajnabiyatun ajnabiye maahe wax kaloo meesha jooga maleh qofka dhintayna nin weeye intaasoo masalaba yumima waa loo booreynhayaa waa loo booreynaya booreys ayaa la marinaya ma dumar islaan ajnabiya nin ajnabiya dhaqays ma nin ajnabiya islaan ajnabiyada dhaqaya ma qofkii la dhaqi waayeba biya laiskaga shubaya war waa maya oo maxaa la samaynaya waxaa la samaynahayaa waa loo booreynhaya booraysigaas baa ka fudud marka dhaqitaankii sidaa un baa la samaynahayaa wey wujuuban waa waajib waa yahay faslun haadaa faasilun mid wax kala saaraya weeye fasalkaanina waa aqal faslun fi lkafani waa aqalulkafani kafan midda ugu yari thawbun waa maro thawbkaasoo saatirun asuraya lilcawrati cawradii asuraaya cawradii meydka ayuu asurahayaa ibnu xajar wuxuu leeyahy kafantu saddex afar nooc bay u qaybsamaysaa mid waa qeyb waa xaqullaahi waa cawrada meydka la asuro lamana ridi kara taa marna ma dhacayso xaqulmeyt iyo xaqulquramaa iyo xaqulwaraha intaaba hoos buu kaa sheegaya halkaa isha u dus hawbun saatirun lilcawra walowlaa sida wanaagsan lirajuli ninka halaau lafaafa saddex maroo fidfidsan weeye saddex go laba hadda dadku iska soo qaadanayaan saddex weeyaan oo macnaha dee weliba si sidaa habboon marka lagu leeyahay ninkan haddii aan dayn tira tirada ka batayn xoolihiis ka badanna lagu lahayn xoolihiisana laga kafnayo saddex goo waa in la keena meesha laakiin dadka muslimiinta hadday kafanta iska gadayaan waxa u fiican iyaguna saddex in uga dhigan laakiin waa ka yareyn karaan hadday rabaan waay maradaas maryahaas saddexdaa jirka o dhan bay asturayaan laakiin qof muxrimo xaj iyo cumro jooga madaxiisa waa inaan la asturin hadduu neeyahay hadday haweeney tahayna wejigeeda waa inaan la asturin ayib walilmarati haweeneydana khamsatun shan izaarun hoosgunti uma qamiisun diraca weyn weeye uma khimaarun hagoog weeye garbasaari wixii la mid a uma lifaafataani laba maroo fidfidsan weeye walbayaadu kan cad iyo walmaqsuulu midka la mayrayo aan cusbayn iyo walqudnu midka duntaabaa afdalu fadli badan waay saasaaba habboon maradaas cad horta kafantu ha caddaato khasab maaha laakiin in caddaha fiican mara lama mara wal la isticmaalay ha in laga dhigana waaba habboonta hada ma اctamadahu aljamaal الramli wاlkhadiib الshirbiini miyaan dhahnaa wibn xajar fi bacdi kutubi laakiin ibn xajarku kutubta qaar wuxuu leeyahy sida tuxfa an اlmadhaba naqlan wa daliilan waxa weeyaan kan cusub in la qaato kafan cusub saasaa darteed baa nebiga kuwo cusub lagu kafna alayh sala slam waxaa kaloo halkaa ku jira wayubakaru waa la bukuurinaya alkafanu kafanta bicuudin cuud cuudkan la shido caraftale maarata qiiciis iyo caraftii saasoo lagu bukuurinaya meelaha meydka daldaloola oo dhan waaa waxaa lagu dhejinayaa xoogaa suufa oo kaafuur lagu daray kaafuur hada baa jira waxaan meelaha yaal kaafuur saxaa loo baahan yahay bahallada iyo waxaas marka ka celinaya waaye meelaha sujuudda ma sidii macallinka iyagi loo mayray halkaa wejiga xoogaa yaroo suufa loo saaraya kaafuur leh acdaada sujuudda labada gacnood labada low labada cagood wejiga meelaha kaloo daldaloola jirka meel kasta cudbi yaroo kaafuur laa saas lagu dhejinaya waaya dad bar yar baa sameeya walafdalu sida fadliga badan an yaxmila ljanaazata janaazada inay qaadaan weeye khamsatun shan walmashyu in la socdo qudaamaha horteeda meydka hortiisa waqbiqurbaha meel una dhow baa fiican iyo walisraacu biha in lala degdego dadku hadda meydkaa horeeya dadku waa daba joogaan ma arag waa banaanta maxaa ka fiican in laga horeeyo laakiin wabiqurbiha waxaa la rabaa meel hadduu qofku saa u fiirsho meydkii la socdo la dhahayo dadkaani dadkaa waa wada socdaan iyo meydkan gaari ka go-an intaasoo muddo dheer ah oo keligii inuu meesha maraya la moodayo hadhowna meydkii dadkii wali soo marayaan maaha kaa inay isla socdaan kana hormar ergo weeye dadkaani ergaduna iyagaa ka hormara cidday ergeynayaan qofka loo ergeynayo uguma horeeyo ummadda soo sax ma waana lala degdegaya degdeg dhexdhexaada wayukrahu waxaa la karaahiyeyse allaqadu hugun oo fiihaa dhexdeeda hugunka adduunye laga sheekeynaya qabrigii la qodayo iyo meydkii la aasay iyo wixii kaftan iyo hadal iyo qosan iyo adduunye iyo waxaas lama rabo marka haddaa wax kale la waayo xataa dikrigaan la akrinin dadku waxaa la rabaa meydka inay xusuusan yahin dhimashada shib laakiin waxay leeyihin culimada qaar haddii xal kale la waayo dadkii sheeka deen waayeen dee markaas bal adkaarta ha la iska akriyo laa ilaaha ila allahu hadda soomaalina ar koonfurta iyo midku markuu saa u dhinta laga bilaabo ilaa laga aasayo baa laa ilaaha ila allah la bilaabaya oo maarat meydkii dadkii baa warkii laga celin waaye waayahay waatibaacuhaa baa karaahiya in meydka lala raaco binaarin dab waaqa waa tafaa-ul xun wey meydka in dab lala raaco waayahay dab maxaad meydka dab ilaahay baa laga magangalay meyd dab lala raacay meydka qofkii taasina wata watibaacahu binaar wuxuu yidhi watibaacu nisaai dumar inay raacaanna waa karaahiyo fitan haddaan laga baqayn inay raacaan waa karaahiyo haddii fitan laga baqayana waaba xaaraan waaba xaaraam taasina wata dumarku waa joogaya saladaasna halkaasaa la dhig dabqaad xataa dab ku jira lala raaci mayo qabriga agtiisa waxaa fooxyo iyo dab in lagu shido maba ahaba maxaa dab loogu shidaya qabriga agtiisa qabriyadan fooxyada dabka lagu dul shidayo lama rabo maxaa loogu shidayaa waxba bukuurin uma baahna qofkan qabrigaasa ilaahay hadduu u nuuro hoosti wuxuu kaga jiro taasaa ka badan haddii kalena waxba fooxaani u tari maayo barafuun iyo foox midna ha ku dul shubin hana ku qiicinin qabriga waayahay waxaa la yidhi intaa markii lagu sheegay dee qofka hadda madaafiic baa la ridaa dadka qaar meydki hadduu madax ahaan jiray hadduu malaha soo xukumi jiray madaaficda laftooda waa dab iyo balaayo madaaficda mabiyaah soo dab maaha waa balaayo meydkii baa madaafiic loo ridaya ama salaan baa laga qaadanaya qof dhintayoo meyda ama waa siyaalo kale waxaas aaskii caadiga ah maha howlo kale wey waay qofkan tii rabbi baa u timid wuxuu ahaan jiray waa ka tegay hadda wuxuu soo camal fashay bay meesha maras waay faslun waay wuxuu fasal u yahay salaada arkaanteeda fi arkaani salaati cala lmeyiti wamaa yatacalaqu biha arkaanta salaada waa salaad dhib yar dadkana in yaraa tukata kii meydka la keeno waa afar jeer allahu akbar aa tiriyo waxaa ku dhex jiroo la akriyo bes halkaa ka qabso arkaanu salaati lmeyiti sabcatun wey alawalu anniyatu weye ka gayriha waa niyo sida salaadaha kaleba loo niyeysto kow adaani midka labaad arbacu takbiiraatin afar allahu akbar wey iskuma xigaan midba waa meel aثالث kan سdexaad qراءaة الفاatixati faatixadoo la akriyo wey way marka hore allah akbarta hore aad tiri dabadeeda inaad faatixa akrido khasa maaha laakiin inaad faatixa akrido un baa lagaa rabaa الraabic alqiyaam isaawey lilqadiri qofka awooda alkhaamisu kan shalaad aلsalaaةu calى الnabiyi nebi maxamedo lagu saliyo wey salى اله alay slm bacda الثaaniyati takbiirta labaad dabadeeda iyado waa laga maarmaa halkaasa la gelinaya waayahay ayb saliguna meeshiisa ku jira asaadiskan lixaadna adducaau duca weye lilmeyit bacda haaliati takbiirta saddexaad dabadeeda asaabicuna assalaamu salaamo naqsi weye marka afraad dabadeedaa la salaamo naqsanaya wax la akrinayo hadda waajibay ma jiraan laakiin waa in xoogaa ya xoogaa ducaa la akriyo lagu dheeraadaa weliba fiican taabaha qaar baa si fiican masalada uga hadla wayusanu waxaa la suneeyey rafcu yadayhi labadiisa gacnood kor u qaadkooda fi takbiiraati takbiiraadka gacnaha kor u qaadaya allahu akbar walisraaru in la siraysa janaazada fiican faatixada hoosaa loo akrinaya walban suurad la akriyeene xataa habeen haddii la tukanayo hoosaa loo akrinaya watacawudu acuudu bilays acuudu billaahi min ashaytaan rajim faatixadii baa la bilaabaya waaya idaa qara'ta alqur'aan duuna alistiftaaxisa maya ducaa istiftaax la akrin mayo meeshu waa deg deg hawsha meydkaa la leeyahay lala degdego oo istiftaaxa iyo wajahtu wejhiya yaan la akrin waa intaasoo maalmood dabadda oolayo intaasoo maalmood hadba qaarad laga dejinaya hadba meel diyaarad loo saaraya intaas waxaana lagu leeyahay yaan waxaa weye deg deg ha loo aso xataa ducaa istiftaaxiya yaan la akrin meel haddii looba qaadaya makiya madiina loo qaadi karaa iyo xaggaas hadduu u dhow yahay ya qolo balaaya haddaan lagala cararayno meydka dhibaataynase u fiirso meeshaan wayusharadu waxaa la shardiyey fiihaa dhexdeeda salaadan shuruudu salaati salaada wixii u shuruud ahaa baa iyadana u shuruud ah meydka hore ha loo soo dhaqo meyd baa dhintay cul- masaajidkaa looga tukada iska dhahaya un meydka horta ma la dhaqay haddii biyo la waayana ma loo boorey waa laga maarmaan in la mayray isagoon weli la dhaqin laguma tukan karo haddii la doonayo aan la kafnina waa in la dhaqay inkastoo ay karaahiya tahay meydku aan weliba kafantan la gelin lagu tukado qofku waa inuusan ka hormarin meydka uu ku tukanayo waa inuusan waa inaadan ka horeyn hadduu meesha yaal weeyo wayusallii waa tukadaa waxaa ku tukada dheh cala alqaayibi midka maqan iyo walmadfuuni midka lagu aasay fi lbadani magaalada man baa ku tukan kaana ahaa min ahli fardi salaati salaada faralkeeda ehelkeeda calayhi isaga lagu tukado yowma almowti maalintii dhimashada qofkaana dhintay qofkii salaadan dadkii ehelka u ahaa ah ahlu faral dadkii min ahli fardi haadihi salaad dadkii ku waajibtay qofkii ahaa oo qofkii ku waajibtay kee ahaan lahadde qof muslima oo mukalafa oo daahira gabar xaaidlaaya maaha waktigii la aasayey qofkaas baa ku tukanaya kaa qaa'ibkaana waa ku tukanaya oo magaalada ka maqan oo magaalada iyo suurkeeda iyo waxaasoo dhan ka maqan qofkii magaalada ku dhex maqan lagu dhex tukan maya isagaa waa loo tegayaa magaalo weynba ha ahaato waa in loo taga isaga qofkii ku tukanaya hawtug ilaa cala nebiy nebi maxamed mooyaane sal lla alay slm iyo ambiyada kaleba iyada lagu marna looma ogolo ku tukashada ilaa yuhuud iyo nasaare lacnad baa nabigu ku sheegay liitikhaadihim qubuura ambiyaaihim masaajid bay ka yeesheen iyaga maya laakiin qof adigu waagaas dadkii faralka lagu lahaa a ka mid noqon ka dhay haddana la aasay ama qaa'ib oo maqan waa ku tukan ka dhah wataa masalada laakiin culimadu waxay dhhen magaalada hadday weynankii ka badatay iska ballaaratay iska ballaaratay iska ballaaratay qofkaana qof ku tegi kara usan hayna qof jiran weeye ama xabsiba ku jira qofkiina waa dhintay baa la yidhi ha loo cududaaro ha iskaga tukado meeshiisa isagoo jooga kaa isaga ah wawla naasi dadka kan ugu mudan bisalaati ku tukasho calayhi meydka lagu tukado casabaatu qofka casabadiisa wey waryaa u casaba casabaatuhu qofka casabadiisa wey uma waxaa ku xiga dawul arxaami dawul arxaamka dadka raximnimada saaxiibka casabada waxaa ugu horeeya aabbaha qofka meydka aabbaha aabbihi wiilka meyd ku dhalay wiilka wiilkiisa walaal hooyo aabbe la wadaaga walaal aabbe la wadaaga wiilashay kala dhaleen oo sidaa u kala horeeya sidaasaa lagu waday kabacdina dawul arxaam waayo meydkan hooyadiis aabbaheed gabdha u dhalay wiilalay dhaleen qaab noocaasoo kale wey walaa yugasalu lama mayro ashahiidu qofka shahiidkaa lama mayro waayahay mujaahid baan hayo shahiid baan hayo xaqudirir baan hayo iska badata haddee walaa yugasalu lama mayraya ashahiidu kan shahiidka la yidhaahdo diintaa kuu sheegta walaa yusallaa caleyhi lagumana tukado wahuwa shahiidku man maata qof dhintay weeye fii qitaali lkufaari gaalo dagaalkood gaalo kufaar gaalo jamca buu cabiray aw kaafirin waaxidan hadduu doono hal gaal hala dagaalaya seeftiisa iyo warankiisa usoo qaatay gaal xun waay markaasaa muslimka wax soo gaaray khalaas ba shahiid bisababihi waay dagaalkaas sababkiis qofka u dhintay wey hadduu doono kan muslimka hubkiisi baa ku soo noqday waa shahiid hadduu doono qof muslima midow ku soo tuuray baa ku dhacay waa shahiid laakiin gefe ugu dhacday sida xudayfat bnu yamaan yamaan aabihiis yamaan wuxuu ku dhacay waa garanaysa muslimiinta agga dhexdeeda saxaabada ku dhintay ama qofka hadda waxa weeye isagoo jihaadka ku jiro gebi ka dhacay ama buur ka dhacay ama wax walaa cala sikdi dhiciskana laguma tukado ilaa in ahara idaa daharad inay muuqato mooyo caleyhi dushiisa amaaraatulxayaati nolol calaamadaheed kal ikhtilaaji isjiidjiid wey ilmihii markuu dhashay saas u dhaqdhaqaaqayo isjiidjiidayo saa u dubaaxinayo u dhaqdhaqaaqayo marka hadde waa calaamad nolol baa ka muuqata waa lagu tukanaya wayugasalu waa la mayraa dhiciska in balaqa hadduu gaaray arbacata ashhurin afar bilood hadduu gaaray waa la mayraya waana la kafnaya waana la aasaya bini aadan calaamadda hadday ka muuqato laakiin laguma tukanayo laakiin dhicisku hadduu ilmuhu lix bilood horta marba gaaray waa kal kabiiri ama nolol ha ku dhasha mayuusan ku dhalan wixii ka yarweeya waxaa laga hadlaya faasilun haadaa faasilun mid wax kala saaraya wey kana waa fasal kale oo muxuu yahay fasalkan kale waa waa fi defni aasidii baa hadhay waaqalu defni aasid inta u yar xufratun waa god taktumu qarinaysa raa'ixatahu urtiisa meydka urtiisa god qarinaysa bahosha xufradaas oo wataxrusuhu meydka ka ilaalinaysa min asibaaci dugaag usan la soo qodan karin faarfaaran karin la soo bixi karin intaasaa u yar horta waa akmalu sida ugu kaamilsan qaamatun istaag joog iyo bastatun gacno fidin wey wadaalika arrinkaasna arbacatu adrucin wanisfun afar dhudhun iyo badh weeya oo binu aadanka gacanta dhudhunkeeda ah waayahay afar dhudhun iyo bar in godka hoos loo qodo sidaa u fiican wey wayaxrumu waxaa xaaraana nabshuhu meydka qufidiisu xaaraam weeye lama qofi karo qabla balaa'i jamiici ajzaa'i xubnihiisoo dhan intaysan dhammaan ka hor lama qofi karo cinda ahlilkhibra bitilka alard dhulkan dadka yaqaan waxay leeyihin meydka lagu aaso ilaa intaasoo muddo au gaaro weli meydkii ma dhammaan markuu dhammaado qof kale waa lagu aasi karaa meesha si hadda waddamada laga sameeya carabta in badanoo ka badan meydkii lama qofi karayo ilaa lidaruuratin daruuro keentay mooye daruura waa maxa loo qufaya isagoo aan la mayrin baa laas war soo saar ama qibladii baa loo jeerin waayey meel kale u jeediyeen war soo saara ama dhul la dhacay baa quburaha ka saara hadda socotee dhul la dhacay baa lagu aas war ka soo saara dhul booliyaa lagu aas meydka booli baa lagu aas dhul booli ama qabrigiibaa xoole lagu soo halmaamo xoolaha ku dhacay waa la qufaya marka mas labada masalo hore waa la qufaya haddaan meydku doorsoomin laakiin masalada saddexaad xataa hadduu doorsoomay waa la qufaya waaya waa haddii qabriga maal ku dhacay wey laga soo saarayaa meesha ama lagu soo halmaamay ayb waxaa la yidhi meesha meydkan lagu aasayo duwaaga jooga hadday ka caado yeesheen dadka dhintay inay quftaan de waa in laga dhiso qabriga meesha si aan loo qufan looga celiyo haddii xataa dhismuhu diidi waayo waa in santuuqi wax lagu rido waay haweeney gaaladaa dhimatay ilmo yaroo waxayna uurka ugu jira nafti lagu afuufay oo meyd muslima ah maxaa yeele aabihii baa muslima yuu yidhi halagu aaso qubuuraha muslimiinta iyo gaalada qubuurahooda dhexdooda iyadii meel loo dhiga lama yaqaan ilmaha caloosha ugu jirana waa muslim iyaduna muslimad maaha iyadana dhabarkeeda qiblada iyada dhabarkeeda ha loo jeeso qiblada iyada ha laga jeeso dhabarkeeda qiblada la marinaya maxaa yeelay liyatawajaha ilmuhu se u gujahayso qiblada lianna wejhu ilaa daahira ilmuhu marka hore wejigiisu xagga dhabarka u jeedaa hadhow soo garaaba gadoomaya markaas iyadii markii dhabarkeeda qiblada loo jeediyo ilmihii wejigiisi baa qiblada qaabilsan iyadiina xaggay qaabilsanta waayahay saas baa loo maamulayaaba ku leeyahay ayib masaajisha meydka la qufayo quburo qufiddu waxa weeyaan waa wixii waxyaalaha iyo wixii la mida wey mara ama kafan la dhacay baa lagu as waa la mid waayahay xoolo dad kalow liqa waa in la waa in la waa in la qufa meydka waa calooshii xoolihii ku jiraane oba dahabi adduun ka liq isagina waa in la qaloo laga soo saara de qofkii lahaa xoola hadduu dhaha la iga soo saaro waxay gabar baa dhimatay wakadaa yajibu shaqu jawfi man gabar in la dilaaciyo caloosheeda maantad dhimatay wa fiihi janiinun iyadoo ilmo yar uulka ugu jiro kaasoo rujiyeed xayaatu noloshiisana la rajaynayo ilmo noloshiisa la rajaynayo baa uurkeeda ku jiray dowdoona waa bilo dhammays dowdoonana waa ku dhowaa waa noolaa ilmihii lakiin iyadii baa xanuun kusoo boodoo dhimatay dee labadoodii iyadii baa dhimatay ilmihii mayoo dhintay dee ilmaha waa laga soo saaraya waayahay haddii noloshiisa la rajeynayo wa ilaa haddii kale aan nolol laga rajeynaya lama taabanayo markii la hubsado isaga inuusan nooleyn baa laisla aasaya baa la aasaya meydkii meel baa lagu aasay oo meeshii lagu aasay aasidii ka bacdi dhul waxay noqotay tilicsan ama daad baa qubuurihii qaadaya iyo biyo waa la qufaya meel kale ha loo raro ama dufina kaafirun bilxarami xaramka ilaahay aan gaalada loo ogolayn baa gaal lagu aas waa laga soo saaraya ama qof baa dhintay oo waa la aasay saa waxaa loo baahday qofkii in la arko maxaa laga arkaya qofkan qoladii baaritaanka iyo fildambiyeedyada iyo waxaa baarayay ma qofkan ma waxbaa ku dhacay ma ma la dilay ma wax kalaa ku dhacay masun baa la siiyey ma maxaa jira ama hebel la raadin jiray baa jire qofka dhintoo la aasay hebelkii ma yahay mise waa qof kale qofkii in la arka unbaa loo baahda waaye kaasaa la yihi hal hadd isaga inuu yahaan fiirin hala soo saaro waaya ama qofkan iyo qof kale ilmo isku haysay qaa'ifkii warka wuxuu rabaa ilmihii halkuu taagan yahay kan meydkaana inuu arko rabaa labada ilmood kii la raacin lahaa bilo kan uu raacin lahaa qofkan qaa'ifkaayoo jinsi sooca yaqaana dadka soo saaritaanka yaqaana labadan ninoo ilmaha isku hays qofkaan aan arko so meyd ba ha ahaadee kana aan arko waaye labadaa markuu arko ilmihii baa usoo labaa ku murmaysa usoo baxaysa isaga ayib waxyaalahaas iyo xanuuno laga digtooyo khatara hadday jiraan iyo waxyaalo badan bay sheegaan marka kitaabu salaad halkaasu ku dhammaaday allah naga aqbalo wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab